بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الحج أي نقول احشرني باب حرمة مكة باب اللحاد وكتاب الحج وحكى لي حرمة أي مكة لا ضحي oo beydka ilaahay xaramka ilaahay xurmada uu leeyahay ayuu baabkaani ka hadlaya sida aynu ognahay oo diinta islaamka ku caddaatay allah subxaanahu watacaala iyo rasuulku bay inoo caddeeyeen xurma xurmo weyn ayuu leeyahay beledkan xaramkaa allah subxaanahu watacaala ayaa yidhi ina awala beytin wudica linnaasi laladi bibakka mubaarakan wahuda lilcaalamiin fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahim waman dakhalahu kana aamina xurmadiisa uu leeyahay awgeed ayaa qofka xataa gala oo maka gala ayaa la nabadgeliyaa oo in dhibaato loo geysto ama la dilo ayna bannaanayn ilaa waxyaalaha aynu arki doono oo shareecada caddaysay mooye marka horeyna xurmay u ahayd u lahayd islaamkuna waa sii adkeeyey nebigana calayhi salaatu wassalaam waa caddeeyey xurmadeedu waxa ay tahay iyo inuu ilaahay xaram ka dhigay oo axaadiisaynu ku arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala alxadiid alraabic cashar bacda almiyatain xadiidka laba boqol iyo afar iyo toban waxa uu ka wariyey shiiku can abi shurayx can abi shurayx khuwaylid ibni camr alkhuzaaciy radia allahu canhu alcadawiy radia allahu canhu saxaabiga abu shureyx la odhan jiray oo qabiilkaas reer khusaaca ka dhashay weliba kasii ahaana alcadawiy ayaa radiallahu canhu waxaa laga wariyey annahu qaala in inuu ku yidhi licamar ibni saciid ibn alcaas licamar ibni saciid ibn alcaas ayuu waxa uu ku yidhi wa huwa camaro ninkaa camar la yidhaahdo oo yabcathu diraaya albucuud ay ciidamo diraaya ilaa makka inay la dagaalamaan arrintaani waxay dhacday xilligii mucaawiya uu amiirka ahaa ninkan ayaa waxa uu madax uga ahaa madiina mucaawiya cabdullahi ibnu zubayr nawaatuu maka qabsaday oo dagaalaa socday khilaaf baa jiray marka ninkan camar ibnu saciid oo reer umawiya umawiyiintii ah ayaa waxa uu saaray ciidamo diyaariyey inuu maka u diro ciidamadaana weliba wuxuu madax uga dhigay baa la yidhi cabdullahi ibnu zubayr walaalkii ayuu uga dhigay camar ibnu zubayr ayuu uga dhigaa la yidhi ciidamadaas ayuu marka wuxuu u diray maka si ay cabdullahi ibnu zubayr uga saaraan oo u qabsadaan marka waa fitankii ka dhex dhacay dadka muslimiinta saxaabigan oo marka madiino jooga markaa ayaa wuxuu arkay ninkan ciidamada maka u diraya oo doonaya inuu dagaal ku qaado maka markaasuu la hadlay oo wuxuu yidhi i'dan lii ayuha alamiir i'dan i'dan oo ii ogolow lii aniga ayuha alamiiru amiirkaanow an uxaditaka inaan kaaga warramo kaaga sheekeeyo qawlan qaama bihi rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam erey uu nebigii calayhi salaatu wassalaam uu markuu istaagay oo waxa weye dadka uu u sheegayey oo waktigaas ay ahayd min yowmi alga min yowmi alfat algadda min yowmi alfatx maalintii ka dambeysay fatxi maka maalintii markii la furtay maka oo dagaalkuu nebigu ku qaaday fatxa maka ay maalintii la furtay oo ay bilaad islaam noqotay subaxdii aroortii ka dambaysay khudbadii uu nebigu dadka u jeediyey oo dadkoo dhan uu la hadlay qowlkii uu ku hadlay oo nebiga oo taagan uu dadka ugu khudbeeyey aan kuu sheegee i idan buu yidhi waa u idmay marka waxa uu sii adkeeyey wuxuu yihi fasamictu fasamicatu udanaaya labadayda dhagood baa maqlay fasamicatu udanaaya labadayda dhagood baa qowlkaa maqlay waa ta'kiid uu sii adkaynayo inaan cid kale u sheegin isaguu meesha taagnaa wa wacaahu qalbii qalbigayguna waa weeleeyo waa xifdiyey wacaa uu xifdiyey wey wa wacaahu waxaa weeleeye oo xifdiyey qalbii qalbigayga wa absarathu caynaaya indhahayguna waa arkeen rasuulku markuu arrintaa ku hadlayey labadeeda indhoodna waan ku arkayey xiina takallama bihi markii uu ku hadlay ereygaa aan kuu sheegaayo oo aan kaaga warramayo markaasuu bilaabay intaa hore waa tawkiid marka iyo adkayn uu adkaynayo qowlkaani inuu qowl run ah oo saxiixa yahay oo aan shaki soo geli karin oo isagu uunan keensanayne uu nebiga ka maqlay waxau yidhi annahu xamida allaha rasuulka ilaahay ilaahay buu mahadiyey waa istiftaaxii wa atnaa calayhi ilaahayna waa ammaanay uma qaala waxa uu yidhi waa kan macalshaahidku marka doonayey ereyga uu doonayay ninkaan amiirka inuu u sheego waa waa intaan soo socota nebiga markuu ilaahay mahadiyey oo istiftaaxii la yimid ilaahayna ammaanay uma qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina makkata xaramaha allahu tacaala yowma khalaqa asamaawaati waalard walam yuxarimha annaasu ina makkata magaalada maka la yidhaahdo xaramahaa ilaahay baa xaram ka dhigay oo xurmo siiyey oo ka xarimay in lagu dagaalamo tacaalaa kor ahaay goormay bilaabatay yowma khalaqa asamaawaati waalard markuu ilaahay samaawaadka iyo dhulka abuuray ayuu iyadana xaram ka dhigay walam yuxarimhaa annaasu dadkuna ma xarimin oo dadku xaram kama dhigin macnaha quraysh iyo dadkii deganaa xaram kama ay dhigine ilaahay baa xaram ka dhigay falaa yaxillu uma bannaana limri'in qof yu'minu rumaysan oo rumaynaya yu'minu rumaynaya billahi walyawmi alaakhir ilaah iyo maalinta qiyaame qof rumaysan uma bannaana afcaashan soo socotay inuu sameeyo an yasfika biha daman dhiig inuu ku daadiyo uma bannaana qof ilaah iyo maalinta qiyaame rumaysan oo muslima uma bannaana an yasfika biha daman dhiig inuu ku daadiyo waxaan kaloo u bannaanayn taasi waa midda koowaad labo waxaan u bannaanayn walaa yacdida biha shajara inuu gooyo waxa weeye geedaheeda jarana uma bannaana leannao dagaal iyo dhibaata hadduu meesha ka dhaco dhibaatooyin baa dhacayo dhirtii iyo wax walbaa baaba-ay ama haddaan xataa dagaal jirin in geedaheeda la jaro ma bannaana fa in axadun axaadiista soo socotana qaar kale ay kusoo dari doonaan qaala waxau yihi nabiga calayhi isalaatu wassalaam fa in axadun tarakhasa fa in axadun haddii qof uu tarakhasa ku ruqsaysto inuu ku dagaalamo biqitaali rasuuli illaahi sala alla ly slam rasuulka ilaahay dagaalkiisii fiiha uu ku dagaalamay maka haddii qof yidhaahdo rasuulka ilaahayba waa ku dagaalamay anna waan ku dagaalamaya sida ninkaan hadda ciidanka ku dirayoo kale faquuluu waxaad ku dhahdaan ina allaha alle adina wuu u idmay lirasuulihi rasuulkiisa wuu u idmay walam ya'dan lakum idinka idiima idmin inaad ku dagaalantaan wa inamaa adina rasuulka laftigiisa mar walba looma idmina wakti yar baa loo idmay wa inamaa adina lirasuulihi rasuulkiisana wuxuu u idmay saacatan min nahaar xilli yar oo maalinta ka mida wakti baa loo jeedaa saacaddan wakti yar oo maalinta ka mida waqad caadat xurmatuhaa xurmadeediina way ku soo noqotay alyawma maanta waa markuu nabigu khudbaynayey ka xurmatihaa siday xurmo u lahayd bilamsi shala falyuballiq ha gaari ha gaarsiiyo ashaahidu dadkiibuu nabigu la hadlay wuu khudbaynayey wuxuu yidhi oo saxaabigaana ka mid ahaa hadda gaarsiinaya ninkan falyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu kiina jooga algaa'ib kan maqan faqiila waxaa lagu yidhi liabi shurayx baa waxaa lagu yidhi maa qaala laka camar muxuu kugu yidhi ninkii ciidamada dirayayoo camar muxuu kuugu jawaabay oo waxa weeye jawaabtuu ku siiyey maxay ahayd markaad saa u diyaarisay waa camar ibni saciide ayuu waxau yii waxaa lagu yidhi muxuu kuugu jawaabay markuu xadiidka warinayay qaala waxa uu yidhi qaala waxau igu yidhi buu yidhi ana aclamu bidalika minka anaa taa kaaga cilmi badan waxba ugama u cilmi badnayn ee waxa weeye waa xukumka iyo arrintan u geysanayey taabici buu ahaa ugamana cilmi badnayn saxaabiga e waxa weeye wuxuu kusii adkaysanayaa ficilka uu samaynayo ayuu ku sii adkaysanayaaye waxba ugama u cilmi badnayn arrintaa ana aclamu ninkana waxa weeye waa been bay noqonaysaa liannahu saxaabiga ayaa uga cilmi badan marka ma uu uga cilmi badna marka wuxuu yidhi anaa kaaga cilmi badan ya aba shurayx abu shurayx anaa kaaga cilmi badan oo maxaad iiga cilmi badan tahay wuxuu yidhi ina alxarama xaramkii laa yuciidu caasiyan ma nabadgelinaayo xaramku oo ma magangelinaayo magangelyada weeye caadayahood markuu qofku magan galo isticaadada ina alxarama xaramku laa yuciidu ma nabadge ma magangelinaayo caasiyan cabdullahi ibnu zubayr buu ujeedaayo wuxuu leeyahay amiirkiibuu caasiyey oo waxa weeye xoog buu maka ku haystaa sidaas daraaddeed in ciidan lagu daro way bannaan tahay buu leey walaa faaran bidamin iyo mid dhiig la cararay oo waxa weye inta dad dilay maka galayna lama daynaayo walaa faaran mid la cararay bikharaba kharabada waxa weeye uu ku macneeyey waxyaala waxau yidhaha alkharba ay bilkha almucjama wara almuhmala ra'daan dhibicda lahayn qiila waxaa la yidhi alkhayaana khayaanada waa la yidhi sariqadana waa la yidhi oo waxa weye weliba waxaa loo isticmaalaa sariqada marka geela la xado ayaa loo isticmaalaa oo shaacirkii waa tulahaa waalkhaaribu allus luskuna waa tuuga weeye yuxibu waxa uu jecel yahay alkhaarib alkhaariba ay macnaha waxa uu jecel yahay geela xaditaankiis halkan xadiidkan marka macnihiisu waxa weeye ninkan xilligii zamankii mucaawiya oo uu amiirka ahaa waa tii fitan badan jiray waa tii mucaawiya iyo dagaaladii saxaabada dhex maray waxa weeye dee cali ibn abi taalib iyo mucaawiya waa tay iskhilaafeen cabdullahi ibnu zubayr iyo marka raggaa waxay ahaayeen jaanibkii cali ibn abi taalib maka iyo ereedaas oo dhan ayuu marka haystay oo amiirka ahaa cabdullahi ibnu zubayr ninkan marka camar ibnu saciidna madiine ayuu wuxuu amiir uga noqday oo mucaawiya u magacaabay marka mucaawiye ayaa amar siiyey oo waxa weye markaas ciidan inuu diyaariyo maka u diro amarkii mucaawiye ayuu ku socday marka ninkan waana taabici isagu saxaabi ma aha cabdullahi ibnu zubayrna waa ta waa saxaabi waxa weeye saxaabigan xadiidka warinaya abu shurayna waa saxaabi markuu arkay ninkaani khaladka uu ku socdo inuu maka dagaal ku qaado uu doonayo ayuu u warramay oo qowlkii nebiga uga sheekeeyey u caddeeyey laakiin ma aqbalin oo wakaas ma u aqbalin wala culamada qaar waxay yidhahdeen dagaalka markuu dirayey ciidamadii wuxuu madax uga dhigay nin la odhan jiray camr oo waxa weye camar ibnu zubayr oo la dhashay ninka la yidhahdo cabdullahi ibnu zubayr oo cabdullahi ibnu zubayr iyo camar ibnu zubayr walaala laakiin cadaawad baa ka dhexaysaa la yidhi oo khilaaf baa ka dhex jiray oo rag heshiisa ma ahayn walaalabaha ahaadeena ciidankii markuu ku dirayna ciidankii maka uu u diray ninkaani oo uu watay cabdullahi ibnu zubayr walaalkiisna waa la jebiyey baa la yidhi ilaa markii dambeba la qabtayba uu qabtayba cabdullahi ibnu zubayr walaalkii oo uu garaacay calaa kulli xaal marka fitankaas maalintaa dhacayay ayuu saxaabigaani isyidhi ka hortag oo jooji oo wuxuu yidhi war fitnadaa ha aadin ciidanna ha u ciidanna ha u dirin ee ka joog laakiin waa ka diiday macalshaahidkeenna marka hadda kitaab alxaji waxa weeye oo aynu ka qaadanaynaa xadiidka fawaaidda aynu ka qaadanayna waxaa ka mid a kow ifaadat lcilm cilmiga in la isku faa'iideeyo waqti alxaaja marka loo baahan yahay leannahu ninkaani cilmigii uu garanayey ayuu u faa'iideeyey ninkan xilli loo baahan yahay laba waxaynu ka faa'idaynaa nusxu walaati lumuur dadka xukumka ayo in loo naseexeeyo oo naseexada loo gudbiyo ama ha qaateen ama yay qaadan in loo naseexeeyo naseexadooda marka waxay yidhahdeen culummadu waa inay noqotaa in iyaga inta loo tago la hor istaago loo sheego waxa weeye khaladka socda weliba siran in loogu naseexeeyo leannahu hadda saxaabigan ma uu she lama sheegin inuu ugu naseexeeyey dadka hortoodii laakiin keligii inuu ugu naseexeeyey bay u eg tahay marka culummadu waxay yidhahdeen sidii saxaabadu ay ahaayeen dadka madaxda gaar baa loogu naseexeeyaa khaladkaa laga nahyiyaa ka joog baa la yidhahdaa waxaan saddex waxaynu ka qaadanaynaa ta'kiidu alkhabar khabarka in la adkeeyo oo ninkaan hadda wuxuu yidhi indhahaygaan ar ku arkay oo dhegahaygaa maqlay oo qalbigaygaa xifdiyey oo saasuu ugu celcelinayey marka taasoo kale ta'kiid baa la yidhaahdaa in arrintii lasii adkeeyo inaad run sheegaysid dadka aada u caddaysid waxaynu ka qaadanaynaa allah subxaana wa tacaala xaram inuu ka dhigay oo xarimay maka yowma khalaqa asamaawaati waalard inuu ilaahay xarimay amaa xaramnimada uu ibraahim ka dhigay oo waxa weeye ibraahim baa xaram ka dhigay axaadiista qaar odhanayso dadku u muujiyey oo u waadixiyey bay yidhaahdeen oo u caddeeyey oo gaarsiiyey inay xaram tahay laakiin ilaahay maalintuu abuuray buu xaram ka dhigay lix waxaynu ka qaadanaynaa ana aliimaan asaxiix iimaanka saxiixa ah waa kan kaa celiya wixii xaaraam ah iimaanka saxiixa ah leanna nebigu wuxuu leeyahay qof ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan ma kuma dagaalamayo marka taas macnaheedu waxa weeye iimaan alkaamil qofka dadkaan mu'miniin bay ahaayeen laakiin iimaankiisu qofku markuu dhammaystiran yahay waxa uu ka celiyaa wax walba oo mukhaalafo ah wuu ka celiyaa waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa toddobo taxriimu safki dimaa inaan lagu daadin karin dhiig maka oo waxa weeye aan dadka lagu layn karin dagaalna lagu geli karin halkaa waxaa laga ogaanayaa dadka maanta waxa weeye doonaya odhanaya maka dhexdeeda ayaan wax ku qarxinaynaa ama qaraxyo ka samaynaynaa inaynan bannaanayn leanna waa xaram ilaahay baa xarimay lamana ogola in dad lagu dilo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa sideed taxriimu qadci shajariha inaynan bannaanayn geedaheeda in la gooyo maka geedaheeda ilaa xadiidka soo socda geedka uu ka soo reebi doono idkhirka la yidhaahdo mooye iyo waxa weeye maaragtay nabaadkeeda xataa waxa weeye lama ogola in la jaro waxaynu ka faa'idaynaa annahu laa yaxillu sagaal wey inaynan bannaanayn inuu qof ku bannaysto dagaalkii nebigaa ku dagaalamay inuu daliil ka dhigto ma bannaana leannahu nebigaaba sii caddeeyey sababtu waxa weye nebiga calayhi salatu salaam ilaahay baa saacad u banneeyey saacaddii loo banneeyey markay dhammaatayna xurmadeedii baa ku soo noqotay lamana ogola in dib dambe loogu dagaalamo weligeenna xaram bay ahaydoo xataa asxaabuulfiil markay weerarka ku soo qaadeen ilaahay baa baabi'iyey oo ka celiyey sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka faa'iidada tobnaad wey koob iyo tobnaad inuu nebiga calayhi salatu salaam maka ku furtay cunwa ay xoog inuu ku furto oo ku dagaalamay leannahu sababtu waxa weeye qitaal baa ka dhacay oo waxa weeye dadkii o dhan lama dagaalamin laakiin qaar baa isku dayay inay la dagaalamaan markay awooddiisii iyo xooggiisii arkeenna waa ka leexdeen marka baryo kuma soo gela nebigu wuxuu ku soo galay muquunin ayuu ku soo galay waka marka fain tarakasa biqitaali rasuulillahi buy nabiga alayh sala slam marka waa ku dagaalamay rasuulka alayh sala slam qaar ka mid a ayaa la dagaal lakin quraysh oo dhan lama dagaalamin ana nabiya sala allahu alayh wasalam fatx maka inay quwadda ahayd baanu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wujubu tabliigi alcilmi cilmiga in la isgaarsiiyo sida xadiid kaleba nabigu ku yihi balliquu cani walow aaya qofkii leanna xadiidkaana wuxuu leeyahay falyubaliqu shaahidu minkum algaayb kiina jooga ka naqan ha gaarsiiyo marka cilmiga in la isgaarsiiyo inay waxa weeye mashruuc tahay waay halkaa mar sidoo kale culamada qaar ba waxay ka qaateen qubulu khabar ilwaaxid sida ibn jarir iyo qubulu khabar ilwaaxid hal qof war uu kuu sheegay oo hiqaah in la aqbalayo xadiidka marka buxuustiisa qeyb ka mid ah oo khilaafka culummada iyo wuxuu ku imaanaya xadiidka dambe sidoo kale waxau yidhi sheikh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala lama lama gooyo oo ma banaana wax geedaha maka ka mida in la jaro xataa nabaadkeeda ma banaana ila alidkhir geedka idkhirka la yidhaahdo oo loo daruuro ahaan iyo dantii xadiidka soo socda uu caddayn doono nebigu ogolaaday maahee wax kale lama ogola dagaal in lagu sameeyana waa min baabi awlaa oo waxa weye iyadana lama ogola marka waa aad iyo aad bay muhiim u taha waa xaram wey wuxuu caddeeyey marka sheikh islam ibnu taymiya amaa masaajidka xaramka waxa xaramkaa waa masaajidka iyo inta xaramka ah oo dhan laakiin masaajidda maka ku yaala xurmo gaara ma leeyihiin oo fadaa'il gaara ma leeyihiin wax daliiloo gaara oo ku sugnaaday ma jirto laakiin waxa fad fadliga iyo wanaagga loo sheegay waa xaramka wey waa kacbada waa beytka amaa masaajida kale oo sida waxa weeye safa iyo waxa weeye maaragtay masjidulmawlid iyo meelahaasoo dhan masaajida ku yaala waxa weeye ma aha xaramka fadligiisoo kale male salaada lagu tukanayo waa salaad caadiya qaarna culimadu waxay leeyihin xaramkao dhan masaajida ku yaal baa fadli badan wallahu aclam alxadiid alkhamis cashar xadiidka shan iyo bacd almiatain laba boqol iyo shan iyo toban xadiidka xadiidkii horuu la macno yahay intiisa badan can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi yowmi fatxi maka maalintii maka uu furtay wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi ay fatxi maka leannahu markii hore waajib waxa ahay dadku inay maka ka hijroodaan oo u hijroodaan madiina marka nebigu wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatxi leanna maka waxay ahayd dhul gaalo gaala haysatay markay marka beled islaam noqotay oo nebigi furtay oo mas-uuliyaddeedii nebigu qaaday dee waxay noqotay beled islaama qofna aan diintiisii lagu dhibaynin marka hijro dambe oo laga haajiraa ma jirto walaakin jihaadun wa niya walaakin waxaa jirta jihaadun jihaad baa jira wa niya iyo niyo wanaagsan oo lala yimaado oo ilaahay daraaddii loo dagaalamo wa ida istanfirtum haddii layda ka dalba inaad soo baxdaan istinfaarka waxa weeye macnaha inuu amiirku ida ka dalbo inaad soo baxdaan oo raacdaan oo jihaadka u baxdaan wa ida istanfirtum haddii layda ka dalbo inaad soo baxdaan fanfiruu baxa oo waxa weeye raaca oo jihaadka gala waa haddii amiirkiida ka dalbo wa qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yowma fatxi maka sidoo kale waxa uu yidhi ina allaha alle ina hada albeled ina hada albeled magaaladan xaramahu llahu alle ayaa xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalardi maalintii uu abuuray dhulka iyo samawaadka iyo dhulka fa huwa xaraamun xaram weeye bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama xaram weeye ilaahay baana xaram ka dhigay ilaa yowmi alqiyaama waa xaram ma banaana in lagu dagaalamo wa annahu lam yaxilla uma banaana uma banaanayn lam yaxilla alqitaalu fiihi liaxadin qabli qof aniga iga horreeyey inuu ku dagaalamo uma banaanay walam yaxilla lii ilaa saacata min nahaarin anigana ilaahay iima banayno iima banaanayn inaan ku dagaalamo ilaa saacad maalinta ka mida xilli ka mida maalinta mooye wahiya saacati haadihi waa saacadaydan hadda aan taagnahay oo aan ku dagaalamayay fa huwa xaraamun haddaba xaram bay noqotay bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama hadda saacaddan laga bilaabo xaram weeye xaramnimadeediba usoo noqotay mana lagu dagaalami karo laa yucdadu shawkuhu geedkiisa lama gooyo shawku waa geedaha wiba qodxaha leh manaa geedaheeda lama jaro waa geedaha caadiga ah oo ka baxa bay dhaheen culummadu walaa yunfaru lama cayriyo sayduhu ugaartiisa wax walba oo xayawaankaas ugaarta iyo waxa meelaha iska maraya xaramka dhexdiisa lamana ugaarsado lamana taabto xataa qoolayda lama cayrin kale bay yidhahda culummadu walaa yaltaqidu waxa weeye luqadatuhu lama qaado luqadku waa waxyaalaha ku dhuma baadida ku dhex dhuntaa wax meelayaal baad aragtay lama qaadayo ilaa man carafahaa ilaa mid yaboohinaya mooye oo waxa weeye dadka odhanaya war baadidaasaan hayaayaa leh maahe lama qaadan karo lagumana intifaaci karo luqadka kale waa ka duwan yahayo haddii aad wax kale meel ka heshid magaalooyinka kale alaabta waxay xuun luqada luqad waxa la wixii dhuma baadida dhuntoo kale haddii meel laga helo waxa weeye waa la qaadayaa sanad baa la haynayaa inta la calaamadiyo wixii ka dambeeya waa lagu intifaacayaa haddii maalin maalmaha ka mida qofkii lahaa yimaadana waa la siinaya amaa tan iyada far lama saarayo waa la yaboohin un walaa yukhtalaa khalaahu lamana guro oo lama jaro khalaahu ay daaqiisa waxyaalaha nabaadka abaaraya khalaa waxyaalaha geedaha yararka ah oo soo baxa cawska iyo waxa lamida fa qaala alcabaas cabaas ibn cabdilmudir waa nabiga adeerkiisa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilah ila lidkhir idkhirka nooga soo reeb waa geed bay yidhahdeen waxa weeye maka ka baxa oo idkhir la yidhaahdo oo waxa weeye ragga birta tumaya ay ku shitaan dabka waxa weeye guryahana dusha laga saaro ayaa la yidhaahdaa waa geed yar yara marka ila alidkhir buu yidhi idkhirka nooga soo reeb fa inahu liqaynihim alqayn waa alxadaad fa inahu liqaynihim kan tumaalkaah oo birta tumaya ayaa dabka ku shitaa wa buyuutihim iyo guryahoodana dushay ka saaraan fa qaala wuxuu yidhi markaa nabiga calayhi salaatusalaam ila alidkhir idkhirka mooye waa laga soo reebay marka shiikhaa fi sii fasiro wuxuu yidhi alqayn waa alxadaad qaynka ninka la yidhaahdo waa xadaadka waa ninka birta garaacaya marka haddii la yidhaahdo birtii kuma garaacan kadhid hadda waxaa dhibaatay noqonaysaa oo waxa weeye qofkii birtii ma samayn karo birtiina waa loo baahan yahay waka xadiidkan xadiidkii hore buu la macno yahay oo waxa weeye cabdullahi ibn cabbaas inoo caddeeyey qaabkii uu nebigu uga hadlay marka waxaynu ka faa'ideynaa kow inqitaacu lhijra min maka inay hijradii go'day maka laga haajirayey oo madiine la aadayey leanna sababta waxa weeye maka waxay noqotay beled islaam amaa alhijratu alcaama in waxa weeye meel kale laga soo haajiro oo waxa weeye asalkeeda hijro waxaa la yidhaahdaa tarku beled alkufri ilaa beled alislaam min beled alkufri ilaa beled alislaam ayaa hijro la yidhahdaa marka in dhul gaalo laga tago dhul islaam la aado oo loo hijroodo taasi waa baaqi oo waxa weye laa tanqadicu alhijratu buu yidhi nabigu xadiid kale inta toobadu jirto way soconaysaa hijradii ilaa qiyaami saaca marka hijrada loo jeedo hadda waa maka laga haajiri maayo leanna maka iyo madiina labadaba isku mid bay noqdeen laakiin awal markii hore madiina waxay ahayd beled islaam oo nebigaa joogay makana gaalaa haysatay hadda laakiin falilahi alxamdu isku mid bay noqdeen waayo ama hijrada caamka iyada waa jiraysaa waa baaqi a alhijratu baaqin ilaa yawmi alqiyaama way jiraysaa laba waxaynu ka faa'idaynaa aljihaadu baaqin jihaadku waa baaqi ilaa qiyaami asaaca waana waajib cinda wujuudihi markii la helo waa waajib wey markii jihaadkii la helo saxiixa oo dawaabidiisii iyo shuruudiisii iyo kulli loo helo jihaadkii waa waajib oo waxa weeye waa loo baahan yahay haddii marka markaa la waayo oon xilligiisii la jooginna niyad baa la rabaa in lala yimaado oo xadiid kaleu nabigu ku yidhi man lam yagzu walam yuxaddid nafsahu bilgazwi qofkii aan waxa weeye az jihaadka naftiisa aan ugu sheekayn oo waxa weeye aan ku fekerin waxa weeye qofkaasi khatar buu ku sugan yahay in calaamad nifaaqa uu ku dhinto marka waxaa la rabaa niyo saxiixa in lala yimaado oo haddii jihaad saxiixa la helo inuu qofku go-aankiisu yahay inuu jihaado ama haddaan jihaad la helin saxiixa fidna laga qayb qaadan mayo waxaynu ka faa'idaynaa qawluhu waida stanfirtum fanfiruu waxaynu ka faa'idaynaa daacatu lumara haddii amiirkii uu inaga dalbo in la soo baxo oo waxa weeye waa madaxweynaho kale in la in la raacayo waa amiirka muslimkaa oo waxa weeye markaa jihaad islaama ku jira waa la raacayaa maciisa waa la jihaadaya oo culamadu waxay yidhahdeen aljihaadu maadin ilaa yawmi alqiyaama maca alimaami baran kaana ow faajira saas ayay culammadu caqiidadooda ku caddeeyeen caqiida ahlusunna in waxa weye jihaadkii baaqi yahay oo a'imada lala jihaadayo haddii ay jihaadkii galaan dadkiina ka dalbaan waxaynu ka faa'idaynaa afar taxriimu alqitaali fii maka inaan maka lagu dagaalami karin bacda annabiyi sala allahu calay wasalam ilaa yowmi alqiyaama laguma dagaalami karo dhigna laguma daadin karo waxaynu ka faa'iidaynaayoo kale nebiga xilliga loo xalaaleeyey xilli yar inay ahayd isagaana caddeeyey lix waxaynu ka faa'idaynaa taxriimu qadci shawk waxa weeye shajar inaynu geedaha maka inaan la goyn karin xataa wi wixii aan ahayn geedka idkhirka ah lama ogoladaa la yidhi in la jaro culummadu marka waxay ka hadleen waa geedaha caadi uga baxa bay yidhaahdeen laakiin geedkii qofku isagu gurigiisa iyo ka dhex beerto oo caadi uu isagu beero waa la jaran karaa culamada qaar baa qaba qaarna waxay dhaheen waxa la wixii maka ka baxa lama taaban karo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa marka kuma jirto geedaha la cuno oo waxa weeye cinab iyo waxyaalaha laga beero iyo kuma jiro oo waxa weeye taa lama diidayo taxriimu tanfiiri saydiha waxaynu ka faa'idaynaa inay xaaraam tahay ugaarsiga maka gudaheeda inaan ugaarta joogta la taabanaynin ama xayawaanka kale wixii ari iyo wixii xoolaha la midoo la cuno taa waa la qaban karaa iyaga wax dhibaataa ma leh waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inaan baadideeda la qaadan karin wixii meelaha ku dhex dhaca lama qaadayo ilaa qof yaboohinaya mooye weligeedna daa'iman lama taaban karo waa la yaboohinaya waxaanu kaloo ka faa'idaynaa istithnaau lidkhir idkhirka in laynooga soo reebay oo uu bannaan yahay geedaha waa laga soo reebaya waaya waxaanu kaloo ka faa'idaynaa in waxa weeye sunnaha qaarkood oo waxa weye markii hore nebigu kulli wuu wada xarimay sunnaha in ilaahay uu ku ilhaaminayo nebiga oo markii loo soo sheego la yidhi rasuulka ilaahi kaa nooga soo reeb ayaa markaas nebigu ka soo reebay kulligoodna waa min asunna wey marka waa taksiis baa laa laga soo reebaya istitnaa baa laya waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana maka fataxaha nabiyu sal l slam cunwatan khilaaf baa jira marka culammadu waxay isku khilaafeen geedaha markay isku ijmaaceen inaan maka wax lagu taaban karin oo waxa weeye xurmadeedii iyo waxa ay isku wada itifaaqeen ayaa waxaa la isku khilaafay geedaha marka geedaha la isku khilaafay waa geedaha qofku uu isagu ka beero ama geedaha la beero ma la jari karaa khilaaf baa ku jira culimmada qaarna waa ogolyihin qaarna ma ogola waxay kaloo isku khilaafeen waxa weeye xuduudda ma lagu oofin karaa maka oo qofkii xad galay xadka ma lagaga oofin karaa xadiidka soo socda baana caddayn doonaa in xuduudda lagu oofin karo oo waxa weeye qofkii caasiya xadkii in laga oofinayo qaarna waxay leeyihin culamada maya waa in xuduudda laga saara xaramka khilaaf ayaa ku jira oo waxa weeye waa waa laisku khilaafay calaa kulli xaal marka xadiidka soo socda baynu arki doonaa oo nebigu amray in lagu dilo nin ka mid a raggii maalinta maka laakiin waynu arki doonaa waxay kaloo isku khilaafeen nebigu ma wuxuu kusoo galay fatxu maka xoog mise heshiis axaadiidta waxay wada caddaynaysaa inuu nebigu kusoo galay awood leanna sababta waxa weye markuu abu sufyaan arkay nebiga ciidanka uu wato iyo awooddiisa ayuu markaa waxa weeye nabadgelyasi wuxuu yidhi haddaad gurigaaga geshid aamin baa tahay qofkii gurigiisa gala waa aamin laakiin qofkii la dagaalama waa la dagaalamaya taasna waxaa la yidhaahdaa waa xoog iyo waxa weeye lagu soo galay weeye jihaad ayaa lagu soo galay baabka ku xigaa waa baabu maa yajuuzu qatluhu waa waxyaalaha ay bannaan tahay in maka lagu dilo maxaa bannaan waxyaalaha waxyaalo waxaa jira ay bannaan tahay in maka lagu dilo oo waxa weeye ka mid ah xayawaanka alxadiid alxadiid asaadis cashar bacda almiaatayn xadiidka laba boqol iyo lix iyo toban can caaishata radi allahu canha caaisha waay waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh waali slam rasuulka ilaahi qaala inuu yihi khamsun shan oo min addawaabi xayawaanka ka mid ah kulluhunna shantooduba faasiqun ee mid walba waa faasiq wey oo waxa weeye waa la dilaya yuqtalna waa la dilayaa fi lxaram xaramka waa lagu dilayaa shantaa maxay yihiin alguraabu wa tukaa oo tukuhu waa faasiqu xumaan buu sameeya waxa weeye dabka iyo waxbuu kharibaayo waa la waa la dilaya quraabka walxid-a xid-adu waa dafada wey waa bahasha shimbirtan weyn oo ilmaha iyo wax ka dafto oo dafada la yidhaahdo waalcaqrab waa dibiqalooca ama hangaralaha ama sida hadda loo yaqaano dibiqalooca weeye caqrabku waalfa'ratu waa jiirka wey ama dooliga siday dadku u yaqaaneen qaarkood taas ayaa la yidhaahdaa waaya waalkalbu alcaquur kelbiga waxa weeye caquurka ah oo madhalayska ah oo khatarta ah waa dadku cunaa baa la yidhi waay wafi walimuslim muslim waxay riwaayad u wariyey yuqtalu waa la dilayaa kamsu khamsu fawaasiq khamsun fawaasiq khamsu fawaasiq waa la dilayaa shan faasiqiina fila fi lxilli waalxaram ama xaramka joog ama xalaal noqo fi lxilli waa meelaha aan xaramka ahayn oo ad xalaal iska tago magaaladaadii joogtid waa lagu dilaya waalxaram xaramkana waa lagu dilaya marka xilligu waa wixii xaramka ka baxsan shantaa xayawaankaa marka wuxuu nabigu caddeeyey calayhi salaatu wassalaam in la dilayo culammaduna waxay ka hadleen ma aha shantan keliya e waa wax walba oo asbaabta shantan ay sameeyaan asbaabta loo xalaaleeyey in la dilo wixii laga heloo dhan waa la dilaya tusaale haddii libaax xaramka soo galo ou dadkii cunayo waa min baabi awlaa in la dilo sababtu waxa weeye kuwaani dibiqalooc iyo waaba wax fudud weeye laakiin libaax iyo mas iyo abeeso iyo dadka cunaysa waxaasna waa la dilaya laakiin kuwaana eriyada xaramka ku badnaa sidaas ayuu markaa looga qiyaas qaato culimadu waxay yidhahdeen waa la dilayaa wax walba oo dhibaato dadka u keena culamadu marka waxay yidhahdeen xayawaanka sidiisa waxaa loo qaybiyaa afar qaybood xayawaanka afar qaybood baa loo qaybiyaa ko alxayawaan almusta'nas xayawaanka la dhaqdo xoolaha weeye iyo digaaga iyo waxyaalahaas iyaga in xaramka lagu qasho meel walbana lagu qasho way bannaan tahay waana mubaax ilaah baana inoo baneeyey oo waa tan xaramkaba xataa intaa lagu qalayo xoolaa labo alxayawaanu aladi laa yu'kal xayawaanka aan la cunin walaysa fiihi adaa wax dhibaataana aynan la lahayn kaa isaga ma banaana in la dilo oo waxa weeye xayawaankaa meelaha iska marmaraya oo quraanjada iyo waxa yarkaa mulaca yarkaa meel iska hordeeya iyo aan wax dhibaato aana lahayn eeqooleyda iyo shimbiraha iyaga kaayo ma banaana in la dilo oo waxa weeye iyaga lama taabanayo saddex waxa weeye alxayawaan almu'di xayawaanka dadka dhiba sida kuwaan hadda la sheegay libaaxa waraabaha wax walba oo dadka dhibaya oo amnigii dadka dhibaato geysanaya kaa waa la dilayaa way bannaan tahay in la dilo afar waxa weeye alxayawaan albariy xayawaanka beriga waxa weye ugaarta iyo wax la mida oo ugaartaa kaa ma banaana in la taabto qofka muxramkaa uma banaana xaramka dhexdiisana laguma ugaarsan karo haddii isaga la ugaarsado oo waxa weeye la dilo waxaa ka imaanaysaa jazaa baa ka imaanaya oo waxa weeye inuu gudo qofkii ayaa waajib ku noqonaya ha qofka dila waxaa waajib ku noqonaya waxa weeye wax u dhigma xayawaanka la dhaqdo oo waxa weeye yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliga alkacba ayay noqonaysaa marka afartaasaa marka xayawaanka loo qaydiyaa marka kuwa faasiqiinta waxay ka mid yihiin kuwa la dilayo oo jiirka iyo hangaralaha iyo waxaaso dhan waa la laynayaa laana dhibaatadooda badan xadiidka marka waxaan ka faa'idaynaa in kuwaan la dilo inay bannaan tahay liannahu fisqigoodaa loo dilay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa wixii dhibaato u geysanaya dadka in laga hortegayo oo la joojinayo walow xayawaankaabaa ku noqotee maadaama ay dadkii dhibaato u geysanayaan baabka sideedaad oo ka mida kitaabka waa baabu dukuuli makka baabu dukuuli maka maka soo gelitaanka la gelayo waxa ha baabu dukuuli maka walbayt beytka kacbada gudaheeda in la gelayo iyo marka maka la soo gelayo ma qofku isagoo muxrima oo soo xirtay oo waxa weeye miyuu gelayaa mise way bannaan tahay isagoon muxrim ba ahayn inuu soo galo isagoon muxrim ba ahayn inuu soo gala ma bannaan tahay mise isagoo muxrima buu gelayaa mar walba alxadiid asaabic cashar bacda almiatain xadiidka laba boqol iyo toddobiyo toban can anas bni malikin radia allahu canhu qaal ana rasuula allahi sala allahu alay rasuulka ilaahay dakala wuu soo galay maka maka ayuu soo galay caama alfatxi sanadkii uu furtay wa calaa ra'sihi madaxiisana almifqaru waxa weeye almikfar waxa mikfarku waxa weeye waa koofiyadda birta laga sameeyo oo waxa weeye mikfar baa la yidhahdayo waa midda birta inta laga sameeyo ciidamada kuwaan askarta oo kumaandooska iyo ay madaxa gashadaan oo waxa weeye dagaalka lagu gala la yidhaahdaa mikfar falamaa nasacahu markuu iska siibay oo dagaalkii dhammaaday jaa'ahu waxa u yimid rajulun nin baa u yimid fa qaala waxa uu yidhi ninkiibaa wuxuu nebiga ku yidhi ninkii la odhan jiray ibnu akhdal ibnu khadal ninkii la odhan jiray ibnu khadal mutacallaqun waxa uu ku dhegan yahay biastaari alkacba kacbada daaheedu ka laalaadaayoo magan galay oo dad uu nebigu amray in la dilo oo iyaga marnaba aan la nabadgelinaynin markuu nebigu soo gelayey maka markuu nabadgeliya dadka oo yidhi qofkii gurigiisa gala aamin weeye dad buu ka soo reebay ninkaanaa marka ka mid ahaa ibnu khadal oo waxa weeye uu nebigu amray qof alla qofkii arkay ninkaa inuu dilo waayo wuxuu mutay in la dilo oo rasuulka ilaahay dhibaato u geystay oo caayi jiray baa la yidhi magaciisa marka waxaa la isku khilaafay oo ma hilaal baa la yidhahdaa ma magac kalea la yidhahda allahu aclam laakiin ninka dilay waxa weeye waa abu barzat alaslamiy ninkaasaa dilay baa li oo waxa weeye uu nebigu amray inuu dilo marka markii ay xaramkii furteen oo nebigii uu koofiyadii iska siibay ayay waxay arkeen ninkii la yidhi hala dilo oo gurigiisii waa lagu dilayaayo joogi maye ayuu wuxuu magan galay kacbada oo daaha kacbadu qabsado oo iska laalaadiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi faqtuluuhu dile dile buu yidhi waxba u tarimaysa kacbada qabsashadeedee dile marka dilkaa ninkaa halkaa lagu dilay culummada khilaaf baa ku jiro waxa weeye ninkan ma waxaa la dilay xilligii saacaddii u banaanayd nebiga inuu dagaal ku galo mise markay saacaddii dhammaatay intuu nebigu wili khudbayn weeye oo waxa weeye unan odhan xurmadeedii waa usoo noqotay ayuu xadiidka daahirkiisu egya culamada qaarna waxay idhahdeen maya ninkan waxaaba markii horeba waajib ahayd meel walba in lagu dilo marka waa lagu dilayaa xaramka xilli dagaal baan lagu jiray oo waxa weeye xuduudda waa lagu oofinayaa xaramka gudaheeda culamada qaarna yidhahdeen marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka kowni nabiy sal slam nabiga alayh sala slam horta inuu maka kusoo galay xoog ee waxa weeye uunan nabadgelyo kusoo gelin oo waxa weeye ay u baneeyeen oo awoodooda iyagoo ay baqeen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jihaadka waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam wuxuu kusoo galay isagoo aan muxrim ahayn muxrim isagoo aan ahayn marka nabigu ma soo xiran leannahu jihaad buu ku jiray oo waxa weye jihaad buu kusoo galay taas ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu ficli lasbaab a jawa jawaazu ficli lasbaab asbaabta in lala yimaado qofka ka ilaalinaysa dhibaatada leanna nebigu bir buu soo gashaday dagaal buu usoo diyaargaroobay xataa waxaa sugnaatay inuu nebigu laba diric mar iska dul gashaday oo jihaad uu ku jiray marka way bannaan tahay asbaabta in lala yimaado oo qofku inuu hubkiisii iyo wuxuu hubka iskaga celin lahaa qaato ma aha la odhan mayo iimaankiisi xudhimaysa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa fiihi jawaazu iqaamati alxuduud fi lxaram in xaramka xuduudda lagu oofinayo walowba qatli ha noqotee oo waxa weeye haddii mar amiirkii uu amro qofkan in la oofiyo la dilo waa lagu dilayaa oo waxa weeye lama diidayo الحديث الثامن عشر بعد المئتين حديث بقول يستيتون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحال قولي يري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي دخل وصوقري مكة مكة أيو صوقري من كدا ميش كدا لا يراده كدا وطريق اللي يسوقري وطريق ووحوي مركز إيذا ayaa loo jeedaa macnaha meesha magaceeda wey min kada meesha kada la yidhaahdo waa athaniya waa dariiqa lagaso ismu lithaniya wey waa dariiqii nebigu uu ka soo galay buu tilmaamaya min athaniyati alculyaa dariiqaa sare buu ka soo galay oo xagga sare ah allatii bilbadxa meesha badxa la yidhaahdo kasoo gasha waddadaas ayuu ka soo galay wakharaja waxauna ka baxay waa xajat alwadaace min athaniyati asuflaa waddadaas kale oo hoosena wuu ka baxay culamadu marka waxay leeyihiin wuxuu tilmaamayaa xadiidkani markuu nebigu soo gerayey xajka waxa weeye dariiqii uu ka soo galay iyo dariiqii uu ka baxay daa'imanna nebiga waxa ahayd sunnihiisa hadduu dariiq ka soo galo cibaadada dariiq kaluu ka bixi jiray oo waxa weeye sidaa ay culimmadu yidhaahdeen hadda sixaax oo kale waxa uu leeyahay dakhala maka min athaniyati alculyaa allatii ya'tii min bayni maqaabiri maka waddadaas kasoo dhex baxda qabuuraha maka ayuu ka soo galay ka bacdi markuu ka baxayena dariiqaas kale ayuu ka baxay oo isa kan hore uu ka soo galayna waddaduu ku yimid bay dee kusoo aadanayd markuu ka baxayna waddada madiino loo baxo waddadii ku habboonayd ayuu ka baxay culimmada qaarna waxay leeyihiin xikmadda ku jirta waxa weye waa sidii ciid oo kale markuu nabiga calayhi salatu salaam ciidda uu tukanayo oo musallaha yimaado waxa uu bedeli jiray dariiqii markii hore uu ka soo galay dariiqaan ahayn ayuu marka dambena ka bixi jiray oo dariiqii markii hore uu soo maray dariiqaan ahayn buu mari jiray khaalafa dariiq ayay yidhaahdeen marka waxay yidhahdeen wuxuu nabigu saa uleeyahay liajli inuu maaragtay cibaadadaasaa u badiyo oo duruqdu ay badato oo barakada nebiga gaadho allahu aclam laakiin xataa xikmada ku jirta haddaan la garan in lagu raaca nebiga calayhi salaatu wassalaam sidii uu sameeyey alxadiidu ataasic cashar bacd almiatiin laba boqol iyo sagaal iyo toban an cabd marka xadiidkaa hore wuxuu inoo faa'iideynayaa in maka la soo geli karo qofku isagoon muxrim ahayn oo uu nebigu ku soo galay isagoon ixraamnayn inuu soo galay ayuu inoo faaidey leannahu jihaad buuba ku jira xadiidka soo socda marka ayaa inooga warramaya qaabka kale oo uu lagu galay oo waxa weye kacbada gudaheeda xataa nebigu inuu galay qaala waxau yidhi an cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma cabdillahi bni cumar qaala waxau yidhi dakala rasuulu llahi sala allahu alayh waali salam rasuulka ilaahi waxau galay albeyt kacbaduu dhex galay waa intaan yar oo kacbada ah oo dhisan oo waxa weye hadda daaha la saaro gudaheeda ayuu nebigu galay albaabka intuu ka gala yarkaa waxaa la galay marka usama wa usama ibni zayd waa maalintii fatxi maka usama ibni zayd ayaa waxa weeye la galay wa bilaal bilaal baa la galay wa cuhmaan ibni talxa cuhmaan ibni talxa la galay fa aglaquu calayhim albaab albaabkii bay xirteen markay afartoodaa galeen marka ninkaan la yidhaahdo abu cuhmaan ibn talxa waa ninkii furaheeda hayey oo kacbada furaheeda ninkii hayey wey labadaanna waa raggii nebiga u khidmaynaya usama iyo bilaal waxa weye waa raggii nebiga la socday oo khaadimkiisa ahaa waay fa aglaquu calayhim albaaba afartaa markay galeen bay albaabka xirteen falamaa fataxuu buu yidhi ibnu cumar markay fureen oo soo bixeen albaaba falamaa fataxuu albaaba albaabka markay fureen kuntu waxaan ahaa haddaan ahay cabdullahi ibni cumar awal man walaj kii ugu horreeyey oo galay baan ahaa buu yidhi oo albaabka ka galay wuluujku waa wax marka la galo falaqiitu bilaal bilaalan bilaal baan la kulmay fasa'altu waan weydiiyey hal sallaa rasul hal sallaa fiihi rasuulu llahi sal slam kacbada gudaheeda nebigu ma ku tukaday qaala waxa uu yidhi nacam haa waa ku tukaday bayna alcumuudayni labada tiir dhexdooda alyamaaniyeyna xagga yamanta xiga ayuu nebigu ku tukaday buu yidhi kacbada waxa ay leedahay oy lahayd xilligaas lix tiir bay lahayd oo tiirarka kacbadu ku taagan tahay waxay yidhahdeen culammadu saddex nebigu gadaal buu iska mariyey markuu ku tukanayey oo dhabarkiisa ayuu ku beegay labana midigta ayuu iska dhigay oo waa labadan yamaaniyeynka la yidhaahdo midna waxa uu iska dhigay xagga bidixda waxa uuna yeelay jidaarka uu u tukanayey iyo isaga waxa udhexaysa la saddex dhudhun markaasuu saa u tukaday laba ragcadood buu ku tukaday markaasuu ducaystay weliba culummada waxay dhaha sida cabdullahi ibn cabaas laga wariyey dhinac walba oo afarteeda koone oo kacbadaba mar walba dhinac buu intuu istaagay nebigu ku ducaystay calayhi salaatu wassalaam tani marka ma aha xajatulwadaac oo waaya nebiga calayhi salaatu wassalaam xajatulwadaac ma gelin kacbada ee waxay ahayd arrintaani fatxi makka markuu nebigu furtay maka ayuu saa sameeyey waxau yihi marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa awalan istixbaabu dukuuli alkacba kacbada in la geli karo gudaheeda in la geli karo salaadna lagu tukan karo laguna ducaysan karo dhinac walba oo naaxiyadeeda o dhan lagu ducaysan karo ayuu maaragtay caddaynayaa dakara ibnu taymiya raximah llahu tacala sheikh islam ibnu taymiya wuxuu yidhi ana dukuulahaa laysa fardan walaa sunna waajibna maaha sunnana maaha waa wax iska wanaagsan in la sameeyo laba waxaynu ka faaidayna ana dukuulahaa laysa min manaasik alxaji xajka manaasigtiisa ka mid ma aha wa inamaa huwa fadiila qofku hadduu jaalis yeelon buu samaynayaa leanna nebigu أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها مؤونة قلن في حجة الوداع مؤونة قلن وإنما دخلها وحو قري في عام الفتح مركو فرطي كعبدا وصنمية كبر بري أيو قري وهذا هو التحقيق مركا سيدة صحيحة تاسوي هذا العلماء وحا اسكو خلافين وخلاف كجرة كعبدا إن هرتا وحا للربا كعبدا وحا لإرادة إنتان داهو ساري هيو daaha madow lagu dado kacbadaa marka intaa daboolan dhinac walba waad kaga soo tukan kartaa dhinac aad doonta ka mar waa kacbo wey laakiin in iyada gudaheedii la gala marka oo gudaheeda lagu tukado ma banaan tahay culamada qaar waxay yidhahdeen sidaan oo kale salaad sunno ah waa lagu samayn karaa laakiin waajibka maya salaadaha waajibkaa iyadaa lasoo qaabilaya waxay kaloo isku khilaafeen kacbada dusheeda ma la fuuli karaa maya laguma fuulayo iyadana mana lagu tukanayo dusheeda calaa kulli xaal sida saxdaa waxa weeye xadiidku wuxuu inoo waadixiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam maalintaa markuu fatxi maka ay dhacday inuu galay kacbada gudaheeda markuu gudaheeda galayna inuu ku tukaday laba sa laba ragcadood oo sunno ah qaabkii ugu tukadayna inuu labada tiir oo yamaaniyeenka yaman xiga inuu iska xijiyey xagga inuu labadaa tiir dhexdooda u ku tukaday ayuu waxa weeye inoo caddaynayaa amaa hadda masaajidda caadigaa inuu qofku laba tiir dhexdood ku tukado way bannaan tahay laakiin waa qofka munfaridka ah markii jamaaco la tukanayo tiirarka safka inay kala gooyaan lama ogola oo waxa weeye safka la safo in tiir u dhaxeeyo waa khalad oo waxaba laga ilaaliyaa laakiin laba tiir dhexdood waa lagu tukan karaa qofku markuu keligi yahay oo waxa hadduu keligi yahay wax dhibaataa markaa ma keenayso insha allahu tabaaraka watacaala halkaa ayaan ku joojinaynaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq